bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsanee khiyaartaan aan dhegeysataan meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warniiyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal dad way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaana hodiidii kalenahay akhyaartanan dhegeysataa iyo caawa waa habeen isniin ah talaadadii soo geliysa taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeedda bisha julaay laba kun afar iyo labaatan haddii rabbi laga helo qodobadan oo caawa barnaamijka ku soo qaadi doono waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre uu kulan la qaatay madaxweynaha dalka ciraaq kulankaasi waxaabay lagaga hadlay ayaanu caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa qodobada kalena idinla wadaagi doona waxaa ka mid noqon doona booliiska soomaaliya oo maanta burburin ku sameeya qeybo ka mid ah dhulka debdemiska oo ah dhul dan guud oo ay dowladda leedahay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo shir jilaad u qabtay wariyaasha islamarkaasna arrimahaasi ka hadlay ayaanu caawa barnaamijkeena ku soo qaadi doonaa xaaladda degmada doolob ee gobolka gede ee soomaaliyana weli waa laga deerinayaa waxaan idiinsoo gudin doonaa waraysi iyo falanqeyn arrintaasi la xidhiidha wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xasan macalinna waxauu ka hadlay qorshaha dhamaystirka dastuurka dalka iyo halka ay wax marayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyana maanta waxa uu gaaray magaalada asmara ee caasimadda dalka eritereya ujeedka safarka madaxweynaha iyo waxa uu daaran yahay ayaa sidoo kale barnaamijkeena kaga boga doontaan waa farsamadii axmed cali maxamed jaaja marka la dhegeystayaal kusoo dhawaada wareeg mar kale habeen wanaagsan ayaanu dilaynaa dhegeystayaal meel walba waa joogtaan raadiyaha dalsana magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan muujada hirka dherkeedu yahay kuiyo sagaashan dhibic shan megaartis efemkaas waxaa naga maqli kara dhegeystayaashiina ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada kalefon kuu gaaro qaybaha ugu horeeya ee barnaamijkeenna ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaan ku bilaabi doonaa maanta booliiska soomaaliya ayaa hiirtii hore ee saakay waxa ay ku jarmaadeen guryaha ee ku yaallo dhulka debdemiska oo ay dad shacaba degan yihiin dhulkaas oo dhul dan guud ah ayaa dowladda soomaaliya kal hore awaamiir kala duwan oo joogtaha ay ka soo saartay si dadka halkaasi degan ay isaga baxaan booliiska soomaaliya ayaa markaasi si rasmi ah maanta u sameeyey howlgalkaasi burburinta ah afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya cabdifataax aadan xasan oo goorsii horreysay warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshaha ee socdo ee lagu burburinayo guryaha ku yaallo ee dhulka debdemiska oo dad shacab ay degan yihiin kadib markii uu dhammaaday wakhtigii dowladdu ay u qabatay
waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo ilaa iyo lix qodob oo ku saabsan arrintaas ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka waxay debdemiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada muqdisho u noqon doonta debdemis la tacaala dhibaatooyinka debka soo noqnoqday magaalada muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arrinta debdemiska tirikoob uu sameeyey taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo boqol afartan iyo toddoba meelood oo qeyb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira oo ay ku baaba'day hanti soomaaliyeed oo ay bulshada soomaaliyeed lahayd marka si taa loola tacaalo ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed oo aan mahad celin kala ilaaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed si aad sida aad la socotaan booliisku wuxuu wakhti dheer siiyey muwaadiniintii deganeed goobtaas wakhtigaasoo maanta ku ekaa odayaashii dhaqanka iyo bulshadii nagala shaqaysay wakhtigaa maanta ku eg ee arrinta debdemiskana waa u mahad celinaa waa waa dadku dayasho mudan odayaashii dhaqanka iyo dhallinyaradii ka shaqaysay arrinkan dadka intooda badan maadaama ay guureen intay hartayna maanta uu ciidanka booliiska soomaaliyeed baabuur iyo wax kasta ugu deeqaa insha allah odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada gacanta naga siiyeen aad ayay u mahadsan yihiin waxaan kaloo u mahad celinaynaa muwaadiniinta halkaa degganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin anoo rabnaa inaan u mahad celinno bulshada soomaaliyana ay ku dag- ku dayato dadka deggan debdemiska oo garowsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda soomaaliya loogu adeegay goobtii oo qaarkood ayaga si isxilqaanah u guuray goobtii ugu guuray muddo horeba ka guuray kuwii u dambeeyeyna shalay iyo daraad ay ka guureen inta hartayna maanta uu booliiska gacan siinayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska soomaaliyeed sidoo kale waxaa jira dad koobana goobtaas ku haray oo maantay ciidanka booliiska soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabada alaabtoodii ku faqsan lahayn oo ay ku guuri lahaayeen Ee, maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedii debdemiska oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay boqol iyo afartan kaa meelee gubatay ee, qaab loogu gurmado la waayey in debdemiskan markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado hadday noqon lahayd ee, qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baabuurta meelaha tu- dhaadheer wax ka tuuri kara dhammaantood waxaan rajaynaa in debdemiskan uu dabooli doono baahiyaha bulshada soomaaliyeed ay qabto nambar lix waxaan aad ugu mahad celinaynaa intii gacan naga siisay in goobta hooshaan lagu guulaysto ay bulshada u hoggaansanto ama awaamiirta ka soo baxda ee, dowladdeenna hooshaan oo aad dareemi kartaan culayska ay lahayd balse waxaa noo fududeeyey dadka deegaanka oo garowsaday u hoggaansamay awaamiirta dowladda oo aan leeyahay mahad celin ballaaran maanta aan ka daalayn inaan u mahad celiyo bulshada soomaaliyeed ee garowsatay in dhulkan debdemiska ah baahidiisa ay taagan tahay markaan la shirnay tusinay dhibaatooyinka magaalada ka jira tusinay debdemiska baahida loo qaba waxay garowsadeen si mutadawacnimaa inay goobtaas u banneeyaan waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed inteedii arrinkaas gacanta ku lahayd waxaan anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa idin siinaynaa mahad celin ballaaran waxaan rabaa inaan saxaafadda ka codsado inay la shaqeeyaan ciidamada ku jira shaqadaas u hoggaansamaa ama awaamiirta ay siin doonaan ciidanka saxaafaddana waxaan leenahay debdemisku bulshadii degneed iyo booliisku way wada shaqeeyeen wuu dhammaaday dhismihiina waa la bilaabayaa inay ka shaqeeyaan wanaagga ay gacan siiyaan bulshada horumarkeedii tusaan debdemiska baahida loo qabo naftirkeeda insha allah saxaafadda waxaan ka codsanaa inay la shaqeeyaan ciidamada awaamirtoodna u hoggaansamaan waana mahadsantiin cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sidho simi kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaadhsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
dhaaxaana sugteen oo saadaal ku jirteen ee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socdaa si walba kuu anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socday ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobilkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weligaa
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stikeriska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cillaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay inka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimala na raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaata cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa amaa taqaan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhamays ka bax waa xirmo bilaa caadi maaha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
xadmiiska igu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar ee bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya code numberka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code numberka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaantu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo quramaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogtay eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si fari ah dalmar elid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada abahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada wax barata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyo uu ku ladnaan dhakhaatiir cilmilo cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegii caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon takhasusa lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qaybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo tallaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba tallaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaahintaas dhan waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
bishaaro bishaaro bishaaro waxaa loogu bishaareenayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed in cisbitaalka mukarama sbeshaality hosbital uu soo kordhiyey dhakhaatiir hor leh sida dhakhtarka cudurrada wadnaha dhakhtarka dhiikarka iyo sokorta dhakhtarka cudurrada carruurta dhakhtarka qalliimada haweenka sida burooyinka minka burooyinka ugxansidayaasha iskufuranka haweenka minka hooyada oo soo damca kaadihaysta oo soo dabacda tubada saxarada oo soo dabacda dhakhtarka qalliimada guud dhakhtarka baabasiirka iyo dhalmala'aanta ragga dhakhtarka cudurrada ku dhaca cunaha dhegaha iyo sanka umuliso heegan oo afar iyo labaatanka saaca iyo gargaarka degdega hoosna afar iyo labaatanka saaca karama sbeshaality hosbital sidoo kale waxaad ka heli kartaa kombyuutarra casri ah sida kombyuutarka wadnaha urku jirta qanjirka dhuunta qanjirka xiniyaha qanjirka kaadida iyo xididada dhiigga sheebaar casri ah iyo qayb gaar ah oo loogu tala wixii faahfaahin intaas dheer fadlan horey u gaar cisbitaalka mukarama sbeshaality hosbital oo ku yaala dhismihii hore ee hotel lafweyn agagaarka isgoyska fagax ama waac tirsaga isgaarsiineed eberle xalshan soddoniyo saddex soddoniyo saddex siddeetan iyo sagaal eberle xalshan toddobaatan iyo saddex labaatan iyo laba labaatan iyo shan ama eberle xal saddex eber afar afartan iyo afar afartan iyo saddex mukarama sbeshaality hosbital
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doctor cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
Yeah.
waa hagaag dhegeystayaal markale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba oo aad joogtaan raadiyo hadalsana magaalada muqdisho ayaad weli naga dhagaysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay ko iyo sagaashan dhibic shan megaartis fmkaas way naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale fmku gaaro qeybaha markaasi dhexe barnaamijka waynu ku guda jirnaa markaan haddii aanu fiirino saaxiibayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa kulamo kala duwan waxa uu ka wadaa dalka ciraaq waxaana uu la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ciraaq mudane doctor fu-aad xuseen labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka walaalnimo iyo iskaashiga aqotada dheer ee ka dhexeeya soomaaliya iyo ciraaq sidoo kale waxaa kulankan diiradda lagu saaray iskaashiga dhinacyada amniga waxbarashada caafimaadka dhaqaalaha maalgashiga iyo horumarinta ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa la wadaagay ku-xigeenka ama ra-iisul wasaare ku-xigeenka ana wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ciraaq guulaha ee dowladda soomaaliya ay ka gaadhay xasiloonida dalka dib u dhiska hay-adaha amniga kobcinta dhaqaalaha la dagaalanka waxaa lagu yeedho argagixisada iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka sidii lagu yidhi war lagu baahiyey warbaahinta dowladda sidoo kale ra-iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxa uu kulamo kala duwan ula qaatay madaxweynaha ee dalkaasi ciraaq waxaana kulamadaasi lagaga hadlay xaaladda gobolka ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo soo dhoweyn heer sare ah lagu sameeyey qasriga baqhdaad ayaa gaarsiiyey madaxweyne latiif dhambaal iyo fariin uu markaasi ka siday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya isagoo la wadaagay horumarada dhinaca markaasi baaxadda leh ay ku tillaabsadeen shacabka iyo dowladda soomaaliyeed madaxweynaha dalka ciraaq mudane cabdilatiif rashiid ayaa soo dhoweeyey booqashada ra-iisul wasaaraha uu ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo lagu xoojinayo xiriirka labada dal laguna ballaarinayo iskaashiga gaar ahaan la dagaalanka aan iraadi dhinaca amniga diblomaasiyadda deeraha waxbarashada oo ay ardayda soomaaliyeed ee jaamacadaha dalkaasi ciraaqi ka helaan ra-isul wasaare xamse barre ayaa xaqiijiyey in jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay xoojinta xiriirka labada dal ee dhinacyada kala duwan si loo adkeeyo amniga nabadda iyo xasiloonida guud ahaan gobolka waa hagaag weli waxaad dhegeysanaysaan wareegga wararka dalsan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona ah waad nagala socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu maanta u gaaray magaalada asmara ee caasimada dalka eritereya halkaasi oo si ballaaran loogu soo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa booqasho shaqo ku tegay magaalada asmara ee dalka eritereya madaxweynaha jamhuuriyadda wafdigiisa markii ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee asmara waxaa si dajiran usoo dhoweeyey madaxweynaha dalkaasi asyaas afwerge labada madaxweyne ayaa yeelan doona kulamo ay kaga wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dal iyo sidoo kale arrimo badan oo muhiim u ah iskaashiga labada dowladood ee soomaaliya iyo eritereya eritereya waxay ka mid tahay dowladaha taageerida siiya soomaaliya islamarkaasina ka caawiyo dhinaca dhismaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waa hagaag weli wareegga wararka ayaa dhegaysanaysaan degmada luuq ee gobolka gade ee soomaaliya waxaa laga soo sheegayaa inay ka taagan tahay xaalad aada u daran iyada oo markaasi xaaladdan ay ka dhalatay colaad beeleed ka taagan gobolkaasi colaadan ayaa sababtay in reero badan ay ku barakacaan iyadoo sidoo kale tana khasaaro dhimashaya dhaawac tiro beel ah lasoo warinayo dhallinyarada ee gobolka ka soo jeeda waxay ku baaqayaan xaaladan kasii daraysa ee gobolka ka taagan in si deg deg ah dowladda dhexe ee soomaaliya iyo jubbaland ay u soo farageliyaan
walaalo horta waxaan halkaan ugu tacsiyeynayaa dhammaan intii ku dhimatay gobolka gado khaasatan degmada luuq oo dagaalo hareeyeen isbuu isbuuci hadda u dambeeyey dagaalo saa-id oo isdabajooga ka dhacay hadda xaaladdu way degan tahay ciidamada qaarna waa laga saaray qaarna magaalada haystaan laakiin waa nabad ma jirto waa wax la isku aruursanayo weli waayahay dhallinyarada deegaanka ka mid tahay haddii xaaladda bulshada sawir aad ka siiso marka hore waxay xiisadu ku bilaabatay
wallaahi horta waxay marka hore xiisada ay ku bilaabatay nin la dilay nin baa nin dilay kadib ninkiibaa haddana weerar eh, qabiil ahaan bay isku bedeshay haddana qabiilka saddexaad baa soo galay meesha qabiilka saddexaad iyo hadda marka qabiiladii ka midka ahaa oo qabiilka kow dagaalka hor bilaabay iyo qabiilka saddexaad oo dagaalka soo galay baa baa hadda ay xiisadooda sa- ay taagan tahay waa marka midda xiisada ugu badan oo ballaaran oo hanti in la gubo ee, dagaalka inuu sii ballaarto keentay waa dad walaala ah oo isla degan oo aad maxaa waaye kasta oo imaata dagaal aad u xun waaye waaya waxaan ugu baaqayaa dadkaas walaalaha ah ee gobolkaa degan ee anigaba aan kasoo jeedo in ay nabad qaataan in dagaalkaa la joojiyo dagaal oo waxaa waaye oo aad u qaraaraaday oo dad fara badan ay ku dhamaadeen hadda saddexdii beri oo u dambeysay dad aad u badan oo dhalinyaro leh oo odayaal leh oo siyaasiyiin leh aan ku dhamaanayeen waaya marka khasaaraha ee, dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay maxaa nooga sheegi kartaa wallaahi wallaahi dad badanaa ku dhaawacmeen dad badanna way ku dhinteen oo odayaal oday weyn baa hataa oo ku jiray Een, dad kalena dadka qaarka waxaa waxaa da- u badan miyiga ku dhamaadeen dad badan baa miyiga ku dhamaadeen dhaawacyo iyo dhimasho fara badan baa miyiga ka jirto haddana miyiga magaalada miyigeeda aa laisku haystaa magaalada gudaheedana weli hub aruursigeed dee dadka magaalada laga saaran dad magaalada u dhashta waaye Een, dadka eh, hadda magaalada ku haran dad magaalada u dhashta waaye dagaalkii awal hal nin ka bilowday hadda wuxuu marayaa intaasoo nin konton dhaawac dhimashada way gaaraysaa ee dhaawacana wuu kasii badan yahay waxaa sii daran kaxdaa aa sii jiro oo waxaa jira dad barakacyaal oo masaakiin ah oo ayagana qaxeen baa jiro
waa gartay waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaan ugu maqaalaa in guryo la gubay ee, arrintaas maxaa nooga sheegi kartaa wallaahi abo guryo way jiraan ganacsi baa la gubay guryo badan baa la gubay marka gobolkan een, gado waxaan dadkaas baaq ugu dirayaa walaalaha ah gobolka gado wuxuu ku jiraa gobolada soomaaliya maanta gobolka gobolada ugu hooseeya ku jiraa waxaa soo gaaray abaaro abaarihii isagoon kasoo kaban baa fatahaad ku dhacday fatahaadda isagoon kasoo kaban baa haddana dagaalo oo dowladda iyo maamulka een, goboleedka maanta jubbaland ah ka dhex dhacay haddana hadda waxaa dagaal beeleed maanta ma u baahno marka khasaaraha maanta degmada luuq ka jira waa khasaaro baaxad weyn leh waa khasaaro si looga soo kabanayo ay adag tahay marka dadka waxaan ugu baaqayaa walaalaha ah ee meeshaa ku jiro inay in dagaalkaa uu qaboobo waaya ee, oo guryaha dagaalkaa guryaha- guryaha la gubay maxaa nooga sheegi kartaa guryaha la gubo waa ganacsi waana guryo aad u badan waaye magaalo dhan oo siyaalo dhan oo waxaa waaye warato tirshad magaalada dhan ay ku tiirsaneed waaye waana dhul aad u badan waayo taa guryaha gubteen wax la tirin kara ma aha yaa waay aad u badan waaye yaa waay marka ee, een, yaa gubay guryahaas wallaahi markii dawladda iyo dadkii markaa maamulkii wax oo qof hebel baa gubay ama reer hebel baa gumaysa dhi laakiin waa rabshad ka bilaabatay nin ka mid ah ee, nimankii la dilay
waaya ee, bilaabatay waay maamulka magaalada ee, arrintan miyaanay ilaa iyo xilligan ee, wax ka qaban wallaahi wax maamulka magaalada oo ilaa hadda faahfaahin ka bixiyey ma laha ciidanka dawladana ayagana waxaa u malaysaa inay labada dhinacba kala raaceen oo hadda wadi wax mataqaanaaye kala dhex galo dadka ilaa iyo hadda dadka ku dhamaanaya qaar baa mas-uuliyiin ahbo
waayahay marka cabsida la qabo maxay tahay wallaahi hadda cabsi cabsi weyn baa ka dhici karta gobolkaas Een, ciidamadii qaxeen een, ciidamadii een, jabeen oo maaragtay labada dhinac dhinac ka mid ah waxay u jabeen dhinaca koonfur galbeed waxaa macquula in hadda waxaa la sheegaya nin la qowracay baa la sheegaya oo ciidaha dhinaca adiga gobolka gada kasoo jeeda oo dhinaca koonfur galbeed lagu dilaa la sheegaya marka ciidankii u jabay dhinaca koonfur galbeed waxaa halis ah in maamulka koonfur galbeed ay soo siiyaan een, gurmad marka dadka weliba dadka weli waxaa waay dad isla dhashtay oo meesha isku dhex jira waay marka waxaa baaq u dirayaa maamulka koonfur galbeed iyo jubbaland iyo federaalka inay dhex galaan dadka ee meesha isku dhamaynhaya oo walaalaha ah inay dhex galaan oo ciidan qaran oo awood leh in la dhex dhigo labada dhinacba tootali dagaalka maanta inuu kii shala ugu ekaado hadda maanta weli saaka dhan dagaal ma dhicin laakiin waa wax la isku aruursanhaya wey waaya xaaladda ee, ka taagan ee, xilligan aad nala hadlayso ee, magaalada luuq haddii aad bulshada sawir guud ka siiso
wallaahi xaaladda luuq waa maanta way degan taha oo jawigeeda maanta wuu degan yahay laakiin weli wax sax ah oo hade anytime meel weerar ka dhici kara wey oo hadda weli wax oo inkastood maamulka jubbaland ay sheegayeen inay tagayaan ee gobolka ay tagayaan madaxweyne ku-xigeenka mar uu hadlay inay ee, gobolka tagayaan ay sheegayeen laakiin waxaa waaye wax oo anytime dhici kara waaye oo wakti u cayimeen waaye haddana ma labada dhinac oo street dhinac kamida waa la bixiyey oo ma joog magaalada ma haystaan miyigooda lay joogaan ayagana Waaya, ee, gudaha magaaladana ma ciidamo ee, dowladeeda ku sugan oo dhinacyada dirir ay ka madax bannaan ma maleeshiyaad hub haysto ayaa magaalada gaaf wareegayo ee, maxaa nooga sheegi kartaa wallaahi sidee dagaalka ugu bilowday ciidamada hadda beeleed waayo ciidamada dawladana way ku yaryihiin ciidamada dawladda waa dad aada u yar laakiin ciidamada maanta kacsan oo de wixii waa shacabkii oo oo dad laga dilay iyo wixii adig wax unbaa iska xordaa oo qoryo wato laakiin ciidanka dawladda way ku yaryihiin oo ciidan dawladda hadda saxa ma joogo
waaya marka ee, magaalada waa magaalo ay ciidamo hubeysan oo dowladna aanan ahayn oo maleeshiyaada ay dhex joogaan oo ee, sidoo kaleetana ay ka taagan tahay cabsi mar kale in dagaal uu ka qarxo waayahay ee, si guud marka ee, haddii ee, aada s- sawir guud aada bulshada ka siiso ee, inta dhaawacantay inta dhimatay ee, guryaha la burburiyey tiradooda haddaad og tahay haddii aad si guud adigoo soo koobaya sawir naga siiso wallaahi guryaha la guday guryo badan oo ganacsi ah waayo ilaa boqol guri ka badan waayo Een, dadka dhammaadeena dee dad oo baaxad le ma aha dad oo hataa dadka dhammaadeen tiro guud maba laga bixin karo dadka miyiga ku dhammaadeena badan dadka magaalada dhexdeeda ku dhammaadeen dhalinyaroay leeyihiin odayaal bay leeyihiin qaar baa dhaawaca qaar baa dhinteen waxa oo maanta tiro lagu soo koobi karo ma laha marka gobolka gado dadka degan ee maanta weliba dadka khaasatan dadka luuq degan waxaan leeyahay gobolka rafaad badan iyo rabsho badan baa ka jirta maanta ciil umuu qabo inuu dagaalo beereed haddana oo dad walaala inuu dib uga qarxa marka waxaan ugu baaqayaa anigoo kamid a dhalinyarada gobolka gado oo aada ii damqaysa dadka isdirira labada dhinacba dadkayga ay yihiin waxaan ugu baaqayaa in colaadaas sida ugu dhaqsiyaha badan bilaa shuruud in la joojiyo maalinkii dagaalka bilowdii la joojin lahaa maanta waxaa aragta oo dhalinyaro ah iyo waxaad aragta oo rasaad ah ma dhaceen midda kale maamulka koonfur galbeed ayagana waxaan ugu baaqaya in aanada qabiilka ee dadka la beegsan hayo ee dadka ay leen hayaan inay daayaan dadka een, hadda degmada luuq ku suganna inta hadda ku sugan ee shacabka ah inaa dadka aanan loo dilin aana qabiil inaa aana qabiil dadka loo dilin in dadka maaragtaa walaalo waayo gobolkaas isagaa buundooyin ka go-an yihiin isagaa abaaro haysa isagaa een, dhibaato fara badan oo aad maaragtaay ta- qofka maskaxle uu u xamili karin ku jiro marka maamulka jubbaland ayagana waxaan ugu baaqayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan meeshaa ay u tagaan in dadkaa dadkooda waay maanta waxa ay dagaalka ka socda waa jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa waxaan ugu baaqayaa inay dadkaas u tagaan inay dadkaas ee dagaalka ee dagaal dambe inuusan ka qarxin degmada luuq in dagaalkaa la joojiyo in dadkaa hanti baa la heli laakiin naf baan la helin dadka ku dhamaadeen meesha dad oo dadka bulshada indheheedaaba ganacsataa ku dhamaatay ee dhalinyaraa ku dhamaatay aqoon aqoon-yahana ah waxaa ku dhamaadeen odayaal baa ku dhamaan intaas ka badana dee haween baa dhamaanaya een carruur baa dhamaanaysa waxaan arkaaya haween ilmo gacanta ay wataan oo kaxaaya wax wallaahi waxaa waaye marka si u fiiri sagaashan iyo kooda hataa kasii foolxun waay marka gobolkaa dadka ay fadhista waxaan ugu baaqayaa in dagaalkaa la shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dusha ida saarnaa maanta waan ka duulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan la isku tilmaamay joodariyada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada kasii dareen dahaboy kasii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysa quruxba badanaye iska seexa walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshad isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodoriyada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodoriyadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileel waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo mar inay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doctor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoomiro ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sidho simi kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid
hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka wareega wararka ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona ah waad nagala socotaan warbixinada ugu dambeeya ee barnaamijkeenna haddii aanu fiirino saaxiibayaal afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlay howlgallada iyo gulufka militari ee ka dhana al-shabaab ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay dhul baaxad leh ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay arrintan ayaa imaanaysa iyadoo maanta ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan ururka sideedaad guutada waa guutada sideed iyo tobanaad ee gorgor iyo guutada laba boqol sagaashan iyo koowaad iyo ciidamada deegaanku howlgallo qorshisan ay ka fuliyeen deegaan hoostaga degmada buloburde ee gobolka hiiraan halkaas oo la sheegay in ay isku urursanayeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab howlgalkan oo si wada jir ah ay u hogaaminayeen abaanduulaha ururka sideedaad guutada sideed iyo tobanaad ee gorgor iyo taliyaha ururka laba boqol sagaashan koowaad guutada sagaaliyo labaatanaad ee daljir waxa ay sheegeen saraakiisha ciidamada qalabka sida in ay ku burburiyeen gooba ay ku dhuumaalisanayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab sida warka loo dhigay gudaana caawa intaas ayaa kusoo meerayaa wareegga wararka dalsan waa farsamadii axmed cali maxamed